taa iyada waa ka cudur daaranaya sidii raggii iga horreeyeyba ay sheegeen waxaan runtii uga mahad celinaya oo weliba luqad af soomaaliya aanan ku sharxi karin ama luqad kaleba soo dhowaynta qiimaha leh ee walaaltinimada leh ee qadarinta leh ee xushmadda leh ee nala soo dhoweeyey aniga iyo wafdiga ballaadhan ee aan wada soconnay oo aannu buuhoodle ku nimi si aan ugu kuurgallo xaaladda abaarta iyo xaaladda maanta uu ku sugan yahay deegaanka caafimaadkiisu runtii soo dhowaynta aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhowayn ka bacdi waan ku faraxsanahay inaan maanta buuhood la joogo runtii doorkii hore kal hore markii aan imina waa ku mahadsantihiin sidan runtii si la mida baad ii soo dhowayseen oo aad tusaysaan inaannu ka mid nahay bulshada reer buuhoodle haddii aan intaa ka gudbo wafdi baannu ahayn ukuurgal xaalaannu ahayn runtii xaaladdu daqiiqad daqiiqad ama saacad saacad ama maalin maalin ama usbuuc usbuuc bay noogu soo dhacaysay waan la soconnaa intii xanuunka u dhimatay waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha siiyo sidii diintu sheegtay waa ahlujanno weyn dadkii ay ka dhinteen eheladii qaraabadii iyo asxaabtiina waxaanu leenahay samir iyo iimaan waa inaga wada dhinteen waxa kaliya la samayn karayaa waxa weeye in uun loo duleeyo haddii aan intaa dhaafo waxa weeye waxaan u malaynayaa soomaaliya waa goobta labaad iyay gobolka cayn tahay ee dhimashada ugu faraha badan ee cudurkan la yidhaahdo shumanbiyoodku uu ku dhacay waxaa nasiib darro ah hay-adaha isku tilmaama inay yihiin humanitarian ama u shaqeeyaan arrimaha binu'aadamnimada inaanay weli soo booqan inaanay iman inaanay muujin inay ka xun yihiin waxaan qabaa arrintaasi waa arrin ka hadalkeeda leh waa arrin waditaankeeda laga rabo in miidiyuhu si dhab ah oo xaqiiqaa uga hadlaan intaan ka war hayo boqol iyo dhowr iyo toban baa la ii sheegayaa inay ku dhimatay gobolka cayn magaalada gudaheeda dibadaheedana haddii laysu geeyo boqol iyo konton boqol iyo lixdan waa ay noqonaysaa intii ugu dambaysay waxaan umalayaa shalay markii naloo sheegayey waxay ahaayeen sagaashan iyo siddeed maantana waa tan maanta ugu dambaysay toddobaad dhimatay yacnii waxay ku tusinaysaa markay maanta toddoba dhimatay xaaladdu weli inaanay ahayn wax gacan lagu hayo ama under control inaanay ahayn waana waxyaabihii hay-adaha humanitarianku shaqadoodu ay ahayd waa nasiib darro cid u timi iyo cid soo eegtay inaanay jirin waxaan aad uga mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto sida walaaltinimada ah ee runtii loogu soo gurmaday deegaanka hadday daawo tahay iyo haddii ay raashin nafaqaysan labadaba tahay waxa laga dhiman waayey maanta abaartan marka la eego waa ummadda soomaaliyeed ee hay-ad maaha waxaan soomaali meel ay joogtaba u sheegaya war hay-adaha ha noloola hadlo yaa la odhan jiray waxa weeyaan arrintaasi waa baaqsata waxaa caddaysay arrinta maanta soomaaliya ka dhacday baa u ah daliil inaanay ahayn hay-ado dambe ha naloogu yeedho laakiin ummaddu hays hays kaalmayso sida ay isu kaalmayso waxaan u mahad celinayaa dawlad degaanka soomaaliyeed oo dhakhaatiir iyo farsamo yaqaano kalkaaliyayaal caafimaad iyo daawo iyo raashin intaba keentay dawladda keliya ee aan ilaa immika u mahad celinayaana waa dawlad degaanka soomaaliyeed guud ahaanna dawladda etoobiya oo runtii aad mooddo inay tahay ta keliya naga naxaysa malaa waxaannu nahay dee jaar jaarnimada iyo xuduudda dheer aannu leenahayna waa keeni kartaa xidhiidhka dhow ee aannu leenahayna waa keeni kartaa etoobiyana intaasaan ka odhanaya dawladda federaalka waxaan leeyahay calanka xalkaa ka babbanaya yacni dad badan baa lagu laayay oo muxuu ahaa kaarayaal la jiirsiiyey ama beebee la jiirsiiyey mar dhawayta beebee meel saaran baan soo ee maray waxa weeyaan waa xusuus waxaan leeyahay malaa dawladda federaalku maba oga tan inay ka mid tahay ee, muxuu ahaa gobolka cayn inta ay xukunto haddii aanay ogayn de kitaab ha soo qaateen waa ugu dhaaranaynaa inay ka mid yihiin haddii kale ummaddan ee, yacni ilaah bay leeyihiin weli waa nool yihiin intay dhimateenna naxariistii janna allaha siiyo laakiin waxa keliya ee dawladda federaalka ka soo gaadhay waa afartan oo ay daawo ah oo ay ma keeneen wax kale oo ka soo gaadhay haba yaraata hase badnaatee ma jirto maraa dawladda federaalku koonfurta unbay da- u yaqaanaan inay u yihiin eh, dawlad waxaan u malaynayaa inay saray u yar qaadaan eh, baa loo baahan yahay dawladda federaalkana taasaan leeyahay haddii aan intaa ka gudbo runtii socdaalkaygii hore waxaan idhi reer buu hoodluhu ninka siyaasiga ah su'aal keliya ha weyddiiye malaa fursad umaydaan helin weli su'aashii inaad na weyddiisaan laakiin waan ka jawaabayaa su'aashaas oo ahayd war sannadkii hore maxaad qabata kan iminka socdana maxaad samayn maxaa kuu qorshaysan waxaan filayaa reer buuhoodle inaanay ka daahsoonayn ama ka qarsoonayn wixii buntland ay u qabatay oo ay u qabatay waxaannu dhagax dhignay waddadii oo laba kilomitira waa dhammaystiray wasaaradda deegaanka waa dhagax dhiray waana dhammaystiray m c hkii waa dhagax dhignay waana dhammaystiray guriga odayaasha waa dhagax dhignay waana dhammaystiray waxaa ku jiray qodobka shanaad wuxuu ahaa labada iskuul amin labada qol ee xadharanku ay ga codsadeen iyo ceelkii biyaha waxaan u sheegayaa labadii qolla inaannu dhisnay iyo musqushiisii ceelkiina alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin inuu maanta ka falgalay abaartan ee, qabatay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka cayn inay ka qabatay intaas waxaa noo dheeraa oo ay qabatay dawladdu een eh, dandan eh, muxuu ahaa ceelka dandan waxay qabatay koob iyo toban warood yacni maxaa buuhoodle buntland u qabatay marka laysweydiinayo tuugna maxado waxaan ila taagan ama isoo dhowaynaya ama arki doontaan de waa reer buuhoodle yacni sabab aan hadal aan jirin u sheegaa ama miidiya uga sheegaana dee intaasaan leekayo ma jirto intaa aan idiin sheegaya waxa weeye een, waa run intaa waxaa dheer gaadiid fara badan oo la keenay Ee, muxuu ahaayey waxaan u malaynayaa hay-ad keliya oo aan lahayn gaadiid inaanay jirin waxaasina waxa weeyaan waa waxtar walaaltinimo oo idinka timi dawladda puntland haddii aan waxqabadkii dhaafo maxaannu soo wadnaa weeye hal shay baa naga daahay wixii aan sannadkii hore ballan qaadnay kaasina laydhku ahaa waxa weeyaan boqol xabadoodoo laydh ah oo ah ka soolarka ama ku shaqeeya ee, qorraxda waxa weeyaan sannadkan baa la- la- la fulinaya waddada imminka labada labada kiiloomitir ah laba kiiloomitir oo kale baa lagu daraya haddii ilaahay eh, eh, ilaahay uu ogolaado waxa weeyaan mashaariicda sannadkan keligii la qabanayo waxaa ku jira library loo dhisayo iskuullada oo weyn oo standardka internationalka ah leh waxaa la dhisayaa garoonka kubadda ciyaarta lagu ciyaaro deyrkiisii iyo kuraastii la fadhiisan jiray na waa la dhisayaa Een, eh, mashaariicda aan een, sheegayaa police stationka ku jira way badan yihiin waxa weeye ninkii taa laga waadaa actually tii aan sanadkii hore idhi waa ka badina sanadkan aan ku jirana inta aan idiin sheegayna waa la qabanayaa in ka badanna waa la samaynayaa waxaannu samaynaynaa horufadhi iyo wurwid Eh, waxaan ka xumahay in wurwid kii hore laba jeer buu naga xumaaday kan dambe muxuu ahaa serveygii ugu dambeeyey ee la sameeyey afar kilomitir iyo siddeetan four point eight buu u jiraa meesha biyaha laga helay wurwid marka waa wurwid iyo horfadhi iyo xamar lagu xidh sanadkan waa saddexdaa ceel baa iyaguna ku jira mashaariicda la samaynayo waxaan ku celinayaa tii hore aan lahaa ninka siyaasiga intuu iska yimaado isagaan qol keliya buuhoodla ku darsan hadda waa qol in meel rag dhistay uu haddana ka dhaleeceeyo dadka dee looma baahna waxaa loo baahan yahay yani marka aad doonayso inaad ama la tartanto ama yani la mid noqoto wax sidaa aanu annagu wax u akhriyayno ee u sheegayno ee ummadda ugu sheegayno ee idaacadaha ka sheegayno ee tiifiyada ka sheegayno ee ummadda horteeda aan uga sheegayno inta laysoo taaga hala yidhaha mashruuc hebel baan sameeyey kaasaan sameeyey kaasaan sameeyey kaana waan soo samayn doonaa hala yidhaahdo ha la caddeeyo qofka bini'aadamka wuxuu qaban doono iyo wuxuu u qabtay intaba ha caddeeyo waxaan leeyahay reer buuhoodlow runta iyo beenta inaad kala garataan ka iyo saaxiibka dhabta ah ee walaalkiina walaalkiina inaad kala barataan waxa weeyaan buntland diyaar waxay u tahay barta aad ka leedihiin horumarka buntland inaad heshaan iyo mar ka badanba waxaan qirayaa oaan halkan ka qirayaa madaxweyne cabdiwelina aan uga mahad celinaya haddii aanay ahayn gobolka ugu waxqabadka badan ee la qabtay inay number two noqonayso baan qiraya anoo madaxweyne ku-xigeenkii dalka ah baan qiraya haddaba iyadoo sidaasa in caano iyo muxuu ahaa biyo laysku qaldaayo dee aniga waxay la tahay inaanay habboonayn dib ha laysugu noqdo wixii faahfaahina hadda waxaannu sidnaa raashin iyo daawo baannu sidnaa waxaannu sidnaa raashin iyo daawo ka yimi saddex hay-adood oo kala jaada runtii alminhaaj iyo hay-ad la yidhaahdo sacuudi weeye iro waa international islamic relief organization iyo shaariqa hay-ad la yidhaahdo waxa weeyaan waa kun qoys raashinkooda laba iyo badh tan oo daawo ah raashinkaasi yani raashin unba afka laga yidhaahdaaye waa raashin quality leh runtii oo nafaqaysan hawayaan gawaadhidiisii waxaa markhaatiyaalkaa janannadani daba taagan iyo saraakiisha ciidanka ee sare in ay halkan qaarkood joogaan qaarna waddaday ku soo jiraan oo waa ku tala gallay markaannu tagno un inay tagaan haddii ilahay ogolaado waxaa intaa iyana dheer raashin gaara oo sara ciidammada ama belays ha ahaadeen ama daraawiish ha ahaadeene ay ugu tabarrucday iyada lafteedu muxuaha mu'aasasadda alminhaaj ay ugu tabarrucday iyaga lafteedu oo gaara oo la mida raashinkaa kale runtii kana taya fiican markay ii sheegayeen ama aan weydiinayay ama aan ka dalbanayey runtii kanbaa qaalisnaa waxa weeyaan saakuu soo baxayey gaadhi waaraada iyo dhowr iyo toban bahaloo laba gaadhi laba gaadhin buu ku kala saaran yahay insha allah biidni illaahi tacaala isagana waad arki doontaana marka la qaybinayo waa dhex taagnaanaynaa guddi baan u saaraynaa isku dhafa oo odayaala guddidaasoo ummadda soo barakacday iyagaan qabiil ku qaybinayn iyagaan siduu u eg yahay ku qaybinayn ama sida uu wuxuu haysto ku qaybinayn odayaashaasaan u xil saaraynaa guddidaa waa guddidii hore ee jirtay iyo guddida culimmada oo aannu isku dhafnay iyo iyo iyo iyo muxuu ahaa cuqaash oo aannu isku dhafnay anaa magacyadoodana soo sheegaya waxaan rajaynayaa koob iyo toban inay noqdaan koob iyo toban wixii ka badani waa badan tahay laakiin koob koob iyo toban xubnood waxa weeyaan haweenka lafdhabar weeyaan ummadda soomaaliyeed marnaba lama ilaawi doono waxa had iyo jeer hadda wax la siiyaa ama wax la taraa ninkii rag inaan rag waaba lala'yahay runtii waxaa uun lagaga siibtay carruurtii dumarkii annagu wixii aannu bixinayno kolley dumarkaannu guddida insha allah biidni illaahi tacaala waxa weeyaan ugu yaraan hal xubin waa idiin ballanqaadayaa inay dumarkaga jiraan waxa weyaan toban nin iyo hal gabadh waxa weyaan koob iyo tobankaasaan insha allah guddiya oo reer caymeed ah waxaan jeclahay iyaga laftooda hadday dardaaran naga noqoto dee buuhoodla keliya ma aha cayni waxa weeye magaalooyin kalaa jira in magaalooyinka kale wax laga siiyana waa ballan qaadaynaa insha allah biidni illaahi tacaala is arag dambe oo xiise leh dhammaan ummadda soomaaliyeed ee iga daawanaysa halkan ama i dhegaysanaysa ama i maqlaysa waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah madaxweyne dhowaan dowladdu waxay keentay gurmud caafimaad ambalaasay keentay balse wasiirka caafimaadka somaliland oo halka yimi xagitus wuxuu sheegay in buntland halkan wax ka qaban sababta halka waddanka
n waxaan u malaynayaa waanigi kuu sheegaya waxaa la yidhi nin baa hal lahaa hal markaasuu nin boqol halaad leh ku darsada wuu kula murmay wuxuu yidhi geela ninkan waan la leeya arrintu armay tii u egta annaga saddex ambulance baa naga jooga iyo saddex iyo toban tiim oo kala jaada waxaa soo baxaya oo berri soo baxaya laba tiim oo dhakhaatiir ah waa doctors maaha xitaa neers maaha baa berrinta soo baxaya insha allah biidnillahi tacaala marka nimaan waxbaba keenin hadduu yidhaahdo eh, puntland waxba ma qaban dee idinkaa markhaatiya inaad runta u sheegtaan baa fiican saddex ambulance baa ka jooga maanta puntland iyo dhowr iyo toban tiim oo isugu jira eh, muxuu ahaa daaweynta guud iyo nafaqaynta waxaan ugu mahad celinayaa hay-adaha qaar sida safe children iyo runtii unisef oo madaxdeeda sare aanay ku jirin waan uga mahad celinayaa oo ay sabab tahay eh, dee wixii ay keentay puntland biyay keentay raashin bay keentay daaway keentay muxuu ahaa dhakhaatiir bay keentay ilaa iminkana weli jooga waxaan rajaynayaa wakhtigii loogu talagalay inuu dhammaad yahay laakiin sidaan wasaaradda ku wada hadallay extension baa loo samaynaya labadan gruub ee soo socda berita soo baxaya insha allah baa ugu soo hormari doona haddii uu xakamaysmi waayo muddadan haddana waa loo sii kordhinayaa insha allah biidni illahi tacaala